kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna barnaamijkeenna waxaynu gebi ahaanba ku eegaynaa koobka qaramada afrika oo xalay dalkii victorial guinea lagu soo gebagabeeyey wadamada gaana iyo ibery coast ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaramada afrika fooda isku daray waxaana kulanka oo rigoorayaal lagu kala baxay sagaal iyo siddeed rigoore ku badiyey wadanka ibery coast waxaase xusid mudan in labiiyo labaatanka ciyaartoy ee labada dal garoonka ugu jiray ay dhammaantoodba rigoorayaashoodii ganteen waxaana kala reebta lagu kala haray markii ay labada goolhaye ee gaana iyo ivory coast isugu soo hareen in ninba markiisa uu rigooraha tuurto goolhayaha ivory coast babakar bari ayaa goolhayaha gaana risaaq rigoorana ka badbaadiyey midna ka dhaliyey sidaana waxaa koobkii qaramada afrika ee sanadka labada kun shan iyo tobanka gurigooda la aaday wadanka ivory coast haddaba kulankaasi iyo xidigihii ugu wanaagsanaa ee wacdaraha dhigay intii uu koobku socday ayaa waxaan ka waraystay maxamed awoowe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota marka horena waxaan weydiiyey bal sida u arkay kulankii xalay la isku jabay kulankii xalay eanu daawanay oo ahaa dhex maray ivory coast iyo gaana wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xamaasad badan an shaksi ahaan waxaan dhihi karaa waa rigoorooyinkii iigu xamaasad badnaa aan daawaday african cup iyo world cup labadaba awood ahaanta markaad fiiriso labada kooxood iyo banoonigii ay soo bandhigeen maxaad ku tilmaami lahayd qaabka iyo weliba guud ahaan xulka qaranka ivory coast banoonigii ay soo bandhigeen inta uu koobku socday iyo kulankii xalayba marka ugu horeysa ivory coast haddaan ka hadlo ivory coast koobkan waxaa weeyaan hal game xataa lagama reynin oo geymkoodii qaar ay soo raayeen ama barbardhac ayay ku yimaadeen finalka haddaan fiirina labada tiim waxay ahayeen labada tiimba ciyaartooyo aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo adduunka laga yaqaan ama tiimo waaweyn adduunka ka ciyaara hase yeeshee laakiin geemka ay wada dheeleen waxaa u malaysa inay labada tiim xoogaa kala baqayeen oo cabsi cabsi ka jirta labada dhinacba awoodooda ama xirfadahooda aysan la imaan waxaan la dhihi karaa waxay ka imaanaysaa taas dhinaca koojojka waa tahay evercos maadaama koobka ay dabcan ku guulaysatay markii ugu dambeysay koobkan qaado uguna horreysay dabcan waxay ahayd labayo sagaashankii markay ka badisay isla gaano oo rigoorayaal uga badisay lakiin waxaad moodaa in dhoweydba in rigoorada uu libaax u fadhiyey oo mar kasta oo rigoore looga hor yimaado weliba ciyaaraha kama dambaysta ah ee waa la lagdi jiray oo kaba fara badan ayaa sidaa ku dhaafay maxaa isbedelay oo sanadkan ay rigooradii ku guulaysatay ivory coast ivory coast waxay final ka imaadeen african cupka afar jeer waxaa la dhihi karaa laba jeerna waa raayeen laba jeerna waa laga raayay labada jeer ay raayeen nasiib xumo waxay ka raayeen ama nasiib xumo waxaan dhihi karaa xagga ghana labada jeerba waxay ka raayeen ghana balse ase aata laba jeer waxaa ka raysay marna egypt marna zambia two thousand sixkii iyo two thousand twelvekii marka waxaa la dhihi karaa rigoorooyinka waa dhexdhexaada la dhihi karaa maxaa yeelay laba jeerna waa ku raayeen laba jeerna waa laga raayay aad baan uga hela waa dhexdhexaad rigooradii cadaalad samaysay aad iyo aad aad iyo aad wasiibkooda wuxuu noqday mid marna u hiliya marna ka hiliya waa gartay dabcan hadbadta ugu dambaysa ayaa xiisaha koleylo hadda guul ayay ku damaashaadayaan xulka qaranka ee gaana ciyaartooy da-yar oo aad u banooni qurxoon oo weliba si dhaqso ah goosha dhinaceeda kale ku tegaya ayaa u ciyaaraya fursad intee leeg ay haystaan ciyaartooyda gaana inay mar kale soo laabtaan oo ay koobka qaramada afrika soo qayb galaan oo haddana meel wanaagsan gaaraan gaana waxaa la dhihi karaa ciyaartooyo aad u wanaagsan waa leeyihin weliba kuway kasoo tageen laakiin waxaa mar walbaba ku jaleecay maaragta dhibaatooyin xagga aadaabta akhlaaqda ay tiimka lasoo hoydaan marka hadday akhlaaqdooda fiicnaato waxay noqon karaan tiim fiican way gaari karaan koobkana way qaadi karaan laakiin hadda inta uu koobku socday wax akhlaaq xumaha ama dhaqan xumaha dabcan kooxihii lagu eeday kumanaanay jirin ciyaartooydii ugu badnayd intii uu koobkan hadda socday ugu wanaagsanaydna dabcan inta badan ayaga qaateen aad iyo aad hadday saas ku socdaan way imaan karaan oo way qaadi karaan waatan maxamed dabcan ciyaartooy kala gedisan oo qaaradda yurub ka ciyaarta ayaa intii uu koobku socday qaramo kala gedisan u ciyaaray haddii aad fiiriso marka ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa adiga ahaan markaad qiimayso walow ciyaaryahan adsu la siiyey yaad isdhehi lahayd uu qalmay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa haddii si uu ciyaaryahankaas yahay ma kuula qalmay laftiisa in la siiyo aniga shaksi ahaan waxaan dhihi karaa christian atso aad iyo aad ayuu ugu qalmay tournamentka qaabka u ciyaaray iyo noloshuu soo geliyey gaana maxaa yeelay waxaa umalaysaa wareega koowaad inay qilqil ku jireen ama cabsi ku jirto inay haraan xitaa marka qaabka u ciyaaray aad iyo aad ayuu ugu qalmaa inuu qaado xulka ku guulaystay koobkan dabcan ciyaaryahan yaya tooro kalaa ku jiray oo ciyaaryahan si aad iyo aad kooxda manchester lafdhabaro ah oo dabcan intii uu ka maqnaa ilaa hadda hal kulan aan badinba haddaad qiimayso isaga maxaad ku tilmaami lahayd inuu ahaa waa ciyaartooy aad iyo aad u muhiimsan wadankiisa iyo manchester city haddaa fiirsi sidaa sheegtay manchester city ilaa iyo hadda intuu ka maqayay game maysan reynin dhinaca kale haddaa eegnana wadankiisa ilaa iyo hadda game lagama reynin marka waa ciyaartooy aad iyo aad u muhiimsan labada dhinacba waata maxamed awowe xulka qaranka Ivory Coast markii ugu horeysay in muddaah waxaa sanadkan ka maqnaa ciyaaryahan Drogba oo ciyaaraha ka fariistay isla markaasina muddo fara badan uu qaranka u ciyaarayay la tilmaami jiray inuu yahay lafdhabar una keeni kara inay xulkiisu koobka qaadaan hadda uu ka maqan yahay waatan oo koobkii lagu guulaystay maxaa lagu macnayn karaa taas marka Drogba waxaa la dhihi karaa horta marka horeysa Drogba ciyaarta aad iyo aad u wanaagsan adduunkana tusay wuxuu awood u leeyahay ama xirfadiisa maxaa yeelay waxaan aragnay markuu Chelsea u ciyaarayo koobka uu qaaday Champions League Premier League FA Cup-ka iyo qaabka uu ugu dagaalamay Chelsea balse hase aatee markuu xulka qaranka u ciyaaro lagama arkin mana soo bandhigin waxyaabaha uu cadaradii uu soo dhigayay markuu ka dheelayay English Premier League dagaal muusan muujinaynin tiimkiisa markay u baahanyiin kamuusan fujinaynin sida Chelsea uu ugu fujin jiray kooxdiisa waxay u arkayeen inay superstar inuu la jiro balse waxtar badan muuse u keenaynin maadaama hadda uu ka maqnaa culeyskaasna waa ka degay waxaana la dhihi karaa way ka raysteen inuu ka maqnaada dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan waxaana barnaamijka maanta marti igu ah maxamed awowe oo ila qaadaadhigayay koobkii qaramada afrika ee xalay gacantooda ay every coast gaana kala baxday tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascadoydile sidaa iyo nabadgelyo